In ka badan lixdan arday oo wax ka barata xarunta baaritaanada iyo tababarada caafimaadka United Diagnostic Centre ee magaalada Beledweyne ayaa loo soo xiray tababar muhiim oo ku saabsanaa tallaalada carruurta. Tababarkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyeen maamulka xarunta United Diagnostic Centre ayaa loogu talagalay in lagu horumariyo xirfadaha ardayda dhigata culuumta caafimaadka si ay aqoon iyo waayo-aragnimo dheeri ah u yeeshaan qeybaha la xiriira adeegyada tallaalka. Doctor Yaxya Cabdulaahi Ciise oo ka mid ah macalimiinta macadka United Diagnostic Centre isla markaana bixinaya tababarka ayaa ka warbixiyay.
waxaa gudaha xarunta ka furmay alma lagu qabtay training ama program ku saabsanay tallaalka ama waxa loo yaqaano e b i expanded program immunization kaasoo ay xarunta soo qabanqaabisay Ee, tallaalkana ee, wuxuu soconayaa ee, muddo laba beri ah ee, maalinkii shal ahayd oo si khulaasa ardada casharada loo siiyey maantana ay qaadan doonaan si complete oo dhammaystiran ee, practicada ay qaadan doonaan Ee, runtii tallaalkan ee, waxyaabaha aan u qaban waxaa ka mid ah ee, magaalada waxaa ka jira cudurro fara badan Ee, inta ugu badan waxaa si gaara loogu qaadanaya waa cudurrada caruurta ku dhaco xilliyada caru- xilliyada caruurta oo childhood diseaska loo yaqaano sida lixda cudur ee dilaaga ugu waaweyn oo diphteriada pertusiska tetanaska misliska poliyada iyo tbda kaasaa dhammaan lagu baraya ardayda sida ee, tallaalka magaciisa in la baro ee, in la baro amountiga ama xadka laga qaadanayo sidoo kale in la baro dowska ama qiyaasta laga qaadanayo sidoo kale in la baro ruudka ama meesha qofka tallaalka ama canuga laga siinayo sidoo kale tallaalka xilliga uu bilaabanayo iyo xilliga uu dhammaanayo Ee, tallaalkan waxaa ka faa'iidaystay arday kala duwan oo dhigato jaamacadaha magaalada iyo arday wax ka barata xarunta united waxaana tallaalkaas ka faa'iidaysatay ee, in ka badan ee, lixdan arday Ee, runtii waxaan isleeyahay wuxuu ka bedeli doonaa wax badan maadaama ba- ee, tababarka boqolkiiba sagaashan wax ka badan uu ahaa practical ee, uuna ahayn cashir haddii cashir keli uu yahay badanaa ee, ardayda waxay wax ku fahmaan waa qaab practical ah annaga tababarka aan qaban wuxuu tababarada kale kaga duwan yahay ardayga talaalka iyo sharaxaadda uu qaato waxaa loo tusayaa qaab practical ah in talaalka naftirkiisa la tuso in qalabka talaalada loo isticmaalayo la tuso in cashiro la siiyo marka ardayga markuu maanta trainkan dhamaysto shahaadada qaata laba beri inkastoo talaalka aan lagu soo koobi karin laba beri laakiin haddana eh, waxaan isku dayaynaa bal inta ugu muhiimsan oo bayska ah oo muhiimadda ah inaan fahansin marka ardayga markuu talaalkan u dhamaysto wuxuu awood u leeyahay inuu yaqaano talaalka muhiimadda uu leeyahay inuu yaqaano talaalada magacyadooda inuu yaqaano xilliyada la kala qaato dowska laga qaato Eh, waxaan uga baaqaya runtii inaysan eh, waxa maanta ay barteen inaysan halkan ku ekeen cilmiga waa ballaaran yahay talaalka inta ay maanta qaateen kuma sii eko in waxa ay qaateen in cilmi badan ay kasii raadiyaan jaamacadaha ay kasii bartaan in xogta maanta ay qaateen xog ka fiican ay raadiyaan Qaar ka mid ah ardayda loo qabtay tababarka ayaa raadiyo Beerulo ugu waramay waxyaabaha ay ka faa'iideen tababarka intuu socday iyagoo u mahad celiyay maamulka xarunta tababarada iyo baaritaanada caafimaadka ee United.
waa iqraacil maxamuud waxaana arday ka mid ah kana qayb qaadatay een, tababarka maanta lagu sameeyey kaarka talaalka caruurta iyo haweenka waxaan aad meesha ugu mahad celinaa maamulka macalimiinta iyo intii nagala soo qayb gashay Tababarkan ayaa ah mid si weyn wax ugu tari doona ardayda mustaqbalkooda shaqo maadaama uu si toos ah ula xiriiro adeegyada caafimaadka ee bulshada iyo daryeelka carruurta.